habargidir waa cadowga ku jiro soomaali habargidir oo dhan waa mukhaabaraad waa jaatuusiin habargidir aqlileey waa waa maskax badan tahay mafahantae haddii toban habargidir la keeno waa in shan jareer la keenaa habargidir baa ku tiri haddaa kaadaasoo ku tooganayna marka markaad joogtid wiilka habargidir hadduu qori gato qof biyomaala ku baraaweeya
war yaaqay war habargidir wallaahi oo bilow tal habargidir in la taxiilo horta birta dheer baa taaganahay habargidir ha dhacdo naag habargidira waxay tiri maalatumay waxsaas shalayna qarankii soomaaliyeed isbaara iyo mooryaannima ku burburiseen maantayna isbaara dhijitaala keensateen meel walba waa la wareegteenba yaa
qofka habargidirka ama meesha habargidir dhashay wax qabadkiisa waxaa ogaan kartaa marka dhul soomaaliyeed lagu soo xadgudbo in dhul soomaaliyeed ku soo xadgudbaysa maaragta weligaa allaha dhulaan leena cid qaadanaysa maaragta sababtoo ah maraykan aan sagaashan iyo kowdii boosta khaldan lagu soo taagarayay habargidirna baloo ku qabatay fiiri maraykana ilaa hadda baloo lagu bahdilooya maraykana ilaa hadda baloo lagu bahdilooya macnaha marka weligaa allaha qof habargidir oo socda hadda aragtid dhaqaale maalin unba waddanka anfacaya